bulshada ku nool gobolka banaadir ayaa si weyn uga hor yimid mashruuc cusub oo maamulka gobolka banaadir uu ku sheegay inuu ku diiwaangelinayo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho diiwaangelintaas oo ay sheegeen ka hor intaan la diiwaangelin qofka ah in looga baahan yahay lacag dhan toban dollar mid ka mid ah bulshada gobolka banaadir oo ka cabanayay lacagahan baadda ah ee maamulka gobolka banaadir uu doonayo inuu sida qasabka ah uga qaado bulshada magaalada muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in arrintaasi aysan suuragal ahayn islamarkaana aysan ahayn mid qabata bulshada ku nool magaalada muqdisho waxa uu intaa ku daray in hal maalin bulshada ku nool magaalada muqdisho aysan dowladda federaalka u qaban waxa ku saabsan dantooda guud balse ay mar kasta ula timaado bulshada mashruuc ay ku doonayso inay ku dhacdo dhaqaalaha bulshada haddii aniga afkaarteyda aan cabiro gobolka banaadir aniga arrinkaas aad iyo aad ayay ugu qaldan yihiin waayo dadkaanu dad iska dhibaataysan waaye dad daruufo badan ay ku xiran yihiin waaye maalin kastana mashruuc cusub in loo keenaa caqli shaqaynaayo maahan yacni hal maalin wax farxad gelinaayo loolooma keena annaga gobolka banaadir haddaan deganna wan dhey wax annaga farxad farxad geliya hal maalin dhagaayna ma maqlaan waa sheekadii ahayd dibiga doolood dhegihiisu waxsan waa maqlaan laakiin indhihiisu waxsan ma arkaan tii la sheegi jiray waaye waa dibiga dooloodoo kaleeto dadkaanu mar kastana mashruucaanaan wataa hala hirgeliyo in gobolka banaadir keliya wax kasta la hirgeliyo caqli shaqaynaayo maa dadkaan culays uma laabto ninkan ka mid ah bulshada magaalada muqdisho islamarkaana ka cabanayay lacagaha ay dowladda federaalka ku tilmaantay diiwaangelinta ee ay ku soo rogtay bulshada gobolka banaadir ayaa waxa uu tilmaamay in marka hore dowladda federaalka looga baahan yahay inay waxa ka qabato dhibaatooyinka ay la daalaadhacayaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool gobolka banaadir waddooyinka dhiiqada meel kasta ay taal hanaga xaqaan hanaga dhuqano bulacadana waddanka u sameeyaaba iskoolaadka firiha ka dhigaano isbitaallada firiha ka dhigaano hadday ummadda soomaalida u shaqaynaan waayo subax kasta u lacag la soo intinan madaalin ma ahan markii ugu horreysay oo warbaahinta ah ay cabashadooda ka muujiyaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir balse waxaa marar kala duwan sidaan oo kale ay warbaahinta uga sheegeen dhibaatooyin kala duwan oo ay ku hayaan askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka waxaana arrintan ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka sida maalinlaha ah loogu geysanayo bulshada ku nool gobolka banaadir